doorashadan oo markii ugu horreysay ka hirgelaysa inta badan degmooyinka puntland marka laga reebo saddexdii degmo ee tijaabada ahaa ee kal hore la qabtay ayaa dad badan ay filayeen inay ka qabsoonto deegaanadii horey loo qorsheeyey balse waxaa guddiga tibeeg ay sheegeen inay hakiyeen ilaa saddex degmo oo gobolka nugaala ayna ka mid tahay caasimadda sababo amni aawadeed kadib markii ay hareeyeen dhacdooyin ka dhacay magaalada garowe qoraalka guddiga ayaa lagu yidhi guddiga markuu arkay xaaladda amni iyo dhacdooyinka amniga la xiriiray ee ka dhacay degmada garowe markuu fursad siiyey isimada dhaqanka odayaasha waxgaradka iyo dowladda inay wadahadal lagu xaliyo kala duwanaanshaha guddiga markii uu qiimeyn ku sameeyey xaalka guud ee shaqada doorashada degmooyinka la hakiyey markii uu qiray muhiimadda ay leedahay deganaanshaha iyo in wadahadal lagu xaliyo wax kasta oo lagu kala duwan yahay guddiga waxa uu hakiye baa layidhi doorashada shan iyo labaatanka may ee saakay ee degmooyinka kale ah degmada garowe degmada dangoronyo degmada godob jiraan guddiga doorashooyinka puntland ayaa go-aaminaya ayaa lagu yidhi qoraalka maalintaasi wadidda howlaha doorashada ee hakaday kadib marka uu la tashado hay-adaha dowladda ee ay qusayso iyo ururada siyaasadda sida uu qabo lambar sagaal qodobka sideedaad faqadada afariyo tobanaad ee ku xusan xeerka guddiga doorashooyinka doorashooyinka golaha deegaanka waxa ay maalinta maanta ahi ee shan iyo labaatanka bisha may ku beegan tahay ay ka dhacayaan waa layidhi dhammaan degmooyinka kale ee horey loo qorsheeyey kuwaasi oo gaaraya soddon degmo guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashada cabdirasaaq axmed siciid ayaa sheegay inay ka xun yihiin in deegaanadaas ay ka haraan doorashooyinka maanta
iyagana aada uga xunnahay in sidaad arkayseen bacaawa aan hakinay saddex degmo sababihii aan sheegnay oo ammaanka iyo xaaladihii jiray iyo inaan mar walba fursad siino meeshai caqabadi ka jirto inay xallisanto iyadoo aan dhibdhicin intii hadda howlahaasu jireen aan dadaallo badan samaynaynay inaan maaragtay fursad badan bixino in xalkaasu yimaado iyagana waxaan u rajeynayaa inaysan niyad jabin in subaxa iyo iyo wanaagaas uun aan sugayno fursadna aan siinay xilligii ku habboonaatana ay qabsoomi doonto hadduu ilaahay idamkeeda leeyahay cabdirasaaq ayaa sidoo kale la hadlay dadka codeynaya maanta
marka waxaan rajeyneynaa inay guul iyo nabadgelya nagu dhamaan waxaan leenahay nabadku codeeya codkiina si xoraa u dhiibta cidna ha kala tashanina codkiina ciddii aad u aragtaan inay tahay cidda ugu habboon dhiibta tiibegna intaas ayay ka shaqaynaysaa oo ilaalinaysaa haddii ilaahay idankeeda leeyahay meel kastana waxaa ku diyaarsan xarumaha kala duwan oo la diyaariyey oo wixii cabashooyina ama amniya nambara gaagaaban oo lala soo xiriiri karo nambara caadiya xarunta col centerka ee guddiga dhammaantood waxay ahaan doonaan heegan marka dadweynaha waxaan rabaa fariinteeda ugu dambaysa inaan u diro dadka inay berri codkooda si nabada ku dhiibtaan
dhanka kale guddoomiyaha bulshada rayidka puntland ee bunsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ka xun yihiin deegaanada horey loo qorsheeyey ee iminka la hakiyey in doorashooyinka ay ka qabsoomaan
dalladda bulshada rayidka bunsa waxay bogaadinaysaa dadaaladii isdabajoogga ahaa ee baryahan ay wadeen waxgaadka kala duwan ee gobollada puntland gaar ahaan gobolka nugaal oo bixiyey dadaal weyn sidii ay u suurtogeli lahayd doorasho ka wada dhacda deegaanada puntland waxaan sidoo kale waxaa sidoo kale bogaadi mudan in tiro boqolkiiba sagaashan iyo saddex dhibic afar ay qaateen kaararkii codbixiyaha waxaan dhiirigelinaynaa soona dhoweynaynaa in doorashada looga qayb galo si mug iyo xasilooni leh dhammaan soddonka degmo ee loo madlan yahay berri shan iyo labaatanka mey labada kun labaatan iyo saddexda waxaan ka xunnahay in saddexda degmo ee kale ah garoowe dangaroyo iyo godob jiiraan aysan doorasho ka dhici karin duruufo jira awgood waxaan xoojinaynaa dadaalada lagu dhammaynayo khilaafaadka hakiyey doorashooyinka degmooyinkaas dalladda bunsa waxay hirgelisay xarunta la socodka doorashooyinka puntland oo ururin doonta xogaha doorashada iyo cabashooyinka codeeyaha waxaan ku buurinaynaa dadweynaha dowladda hay-adaha amniga iyo ururada siyaasadda inay xoojiyaan nabadgelyada iyo sugnaanta doorashada xilligan xasaasiga ah ee doorashada waxaan ku buurinaynaa guddiga ku-meelgaarka ee doorashada ee tebik inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada kana fogaadaan kumilanka ururada ku tartamaya doorashada lana ilaaliyo madax bannaanida doorashooyinka deegaanada iminka la hakiyey ayaa waxaa iska diiwaangeliyey qaatayna kaarka codaynta kumnaan qof oo sugayey muddo bil ku dhow in ay codeeyaan markii ugu horreysay oo ay nasiib u yeelan lahaayeen inay doortaan cidda ku matalaysa golaha deegaanka degmooyinkooda nuux muuse birjeeb v o a garowe